الباس وزال الباس زال الباس وزال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuulillahi wa alihi wa sahbihi wasallam ajmaciin. Amaa bacd, ee waxaan halkan ku qaadanaynaa cashirkeenii shanaad ee dersigii buugga gargaarka degdega ah ama fast aid fuuqbax ama dehydration ayaan qaadanaynaa. Ee fuuqbaxa waa marka uu yaraado dheecaanada cusbada jirka ku jira taasoo sababi karta tabarderi iyo dhimasho. Qofka markuu uu fuuqbaxo waxaa dhammaanaya macdintii jirka ku jirtay dheecaanadii ama electrolyteska loo yaqaanay saas daraaddeed waxaa imaan kara marka fuuqbax ayaa imaan kara saas daraaddeed marka qofka waxaa ku imaan kara calaamado badan waxyaabaha keena marka fuuqbaxa waxaa ka mid ah kow ee mataga ayaa ka mid ah aa loo yaqaano vomiting waxaa ka mid ah shubanka oo loo yaqaano diarrhea waxaa sidoo kale ka mid ah ee malnutrition oo ah nafaqa xumi ama nafaqa daro ayaa ku iman karta ee qofka marka sidee ugu gargaari kartaa oo ku dhacay fuuqbaxa ama mataqaanaa fuuqbaxay ama ha noqdo qof oo ee, shil galay ama qof shubmay ama qof matagay ama dhaawacmay siday noqotaba qofka fuuqbaxay sideed ugu gargaari kartaa kow sii bukaanka ee milanka shifo ama o r s ayaad siinaysaa si uu usoo naaxo hadduu afka wax ka qaadan karo waxaad siinaysaa o r s labo haddii xaaladda bukaanka ay tahay mid halisa ama liidata uusan afka wax ka qaadan karin ku daawee solutionka ama dareeraha loo yaqaano ringer lactate waa faleebada cusbada ah ayaad siinaysaa hadduusan afka wax ka qaadanayn haddii uu bukaanka matagayana waxaad ugu daraysaa eh, dawooyinka matag joojinta sida eh, vitamin b c metacolobramide iyo wixii la mid ah aad heli karto ondancentron iyo wixii la mid ah marka bukaanka markuu fuuqbaxayo waxaa loo baahan yahay inaad siiso ugu horeyn hadduu afka wax ka qaadanayo o r s taas hadduusan afka wax ka qaadanayn inaad siiso mataqaanaa infusionada ama dareerayaasha oo xididada laga qaato hadduu qofka uu matagayana inaad ugu darto matag joojin iyo wixii la mid ah ee cashirkaas waa fuuqbax ee waxaan ku xijinaynaa qaniinyo dersiga qaniinyo qaniinyada ama baitiska qaniinyada waxay ka imaan kartaa ee, xayawaanaadka kala duwan iyo cayayaanka intaba way ka imaan kartaa marka kuwa ugu daran ayaan ka sheekeyn doonaa insha allahu tacaala ee, qaniinyada aad bay u kala duwan tahay waxyaabaha keenana way kala duwan yihiin waa fara badan yihiin waayo waxaa dhacaysa qaniinyada ee, masaska oo kale cayayaanka oo kale abeesooyinka iyo xayawaanaadka duurjoogta ah sidaas daraaddeed marka xayawaanada duurjoogta ah aad bay halis u tahay qaniinyadooda marka way kala daran yihiin marka kuwa ugu khatarta badan ayaan meesha ka sheegi doonaa insha allahu tacaala waxaa ugu daran qaniinyada eyga ayaa ugu daran ee, qaniinyada eyga ama qaniinyada eeyaha waxay keentaa cudurka loo yaqaano rabis ama eh, soomaalidu ay u taqaano rabio ama raybis ama rabio waana cudur ku dhaca eeyaha ee, sidoo kale raabiyada waxay kaloo ku dhacdaa bisadaha iyo wixii la mid ah cudurka raabiyada waxaa keeni kara marka qaniinyada ayaa keeni karta ee, qaniinyada oo eeyaha haddii qofka qaniinya bisadaha ee, na- ee, dawacada ee, iyo wixii la mid ah marka waxaa jirta marka laxanka ama hilixuuris oo qofka ee, ee, xayawaankan uu qaniinay jirkiisa ay ku soo jiri karto muddo oo incubation period ama xilixuuris loo yaqaano xilixuriskaas ama lahankacaas jirka uu uga maqnaan karo infectionkaas waxay gaaraysaa muddo saddex bilood ah wuxuuna leeyahay tallaal looga hortago ee, rabiaskan ama rabiyada waxay leedahay tallaal looga hortago ayay leedahay calaamadaha marka ee qaniinyada waa u tegaynaa tallaalka calaamadaha qaniinyada ee, qaniinyada waxaa lagu gartaa kow meesha la qaniinay oo gaduudata ee, labo xanuun zaa'id ah qofka uu dareemo meesha la qaniinay uu ka dareemo ee, saddex qofka oo saaqma ama dawaqma ee, bimacnaa qofka waa warwareer iyo wuxuu qadka ayuu ka bixi karaa wuu suuxi karaa intaba way dhacaysaa een, calaamadaha ugu waaweyn intaas waaye ee, gargaarka qaniinyada marka qofka oo uu mm, qaniinyada ee, uu ku dhacday ama la qaniinay xayawaanaadka kala duwan aan soo sheegnay uu qaniinay sideed ugu gargaari kartaa kow waxaa wanaagsan in si deg deg ah loo xiro meesha la qaniinay korkeeda lamana dabcin karo ilaa laga geeyo goob caafimaad muddo afar saacadood gudahooda waayo waxaa dhacaysa haddii la dabciyo suntii inay ku fido xididada dhiigga qulqulayaasha ay geyso wadnaha sidaasna qofka uu ku miirbeelo oo maskaxda uusii gudbo saas daraaddeed marka lama furo ilaa muddo afar saacadood afar saacadood hadday gaarto haddii aan la furinna haddana waxaa dhacaysa xididada inay kala istaagaan dhiiggii uu kala istaago ilaa afar saacadood saddex saac ilaa afar saacadood hadday gaarto aadan goob caafimaad geyn waa in la dibciyaa laga fura sababtoo ah waxaa ka imaan karta khatar midda aan ka ordaynay ka weyn ayaa ka imaan karta saas daraaddeed marka xibintii dhan inay naafoodaa dhici karto aa- inta aan ka cararaynay sunta inay wadnaha gaarto oo jirka usii gudbo maskaxda ay sii gaarto oo khatar ay ku imaato waxaa kasii daran haddana xibinta inay naafoodo qofka waxaa laga yaabaa hadday xataa dhiigga uu- maskaxda uu gaaro sunta ay gaarto inuu hadhowdii uu xataa qofka uu caafimaad ilaahay siiyo ama uu iska fiicnaado laakiin haddii xibinta ay noqoto mid dhiig weyse saas ay eber ku noqotona waa khatar kale marka een, ah, afar saacadood ayaa ugu badan ilaa saddex saacadood hadday gaari weyso goobta caafimaadka waa inaad dibcisaa Ee, qodobka labaad sida ugu dhaqsiya badan ugu gudbi isbitaal isbitaal ayaad si degdeg ugu gudbinaysaa Ee, qodobka saddexaad waa in la tallaalo maalinta koowaad ama saddexaad ama toddobaad ama afar iyo tobnaad yacni laba usbuuc gudahood in la tallaala waa muhiimaddu waxaa waaye koowaad haddii aan la tallaalin maalinta saddexaad waa in la tallaalo haddii la waayo maalinta toddobaad in la tallaalo haddii la waayo maalinta afar iyo tobnaad sidaas daraaddeed marka laba isbuuc gudahood ayaa la rabaa in uu tallaalka uu qofku ku qaato ee cashirkeeni shanaad halkaas ayuu ku egyahay ee fa jazaakum allahu khayran طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهار فاضت مثل أنهار